إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalkaa wuxuu nagu leeyahay isagoo la hadlaya rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo axad walboo rasuulka ku dayanaya waani nebiyow waanadu waxay anfacaysaa dadka iimaanka lehe waxaa waanadu wax ku tartaa oo ay qalbigooda wax ka beddeshaa oo ay saamaysaa jirkooda waa dadka iimaanka le waxaa la doonayaa muslimiintu inay noqdaan kuwo waansama oo xaqa u dhaga nugul oo rabbigood ka cabsada oo marka xumaan looga diga ka taga oo marka wanaag loo tilmaamo wanaagga la yimaada sidaa darteed ayuu allah yidhi waani oo waxa san u sheeg waxa xunna uga dig waanadu waxay anfacaysaa waa dadka iimaanka lehe marka waxaanu soo jeedi doonnaa haddii alla qadaro subxaanahu wa tacaala waxyaalo ay ku hadleen culammadii hormartay oo ay dadka ku waani jireen oo hadallo cajiib badan ah marka allah subxaanahu wa tacaala ayaanu weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxuu asagu raalli ka yahay oo kali ah rabul ciisa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi kitaabkiisa aayad ka mida fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid waxaad qur'aanka alle ku waanisaa ood wacdi iyo waciid u akhrisaa axadkii ka baqanaya goodiska loogu goodiyo dhibaatada oo qalbigiisu uu yahay qalbi u jajaban khayraadka xumaatadana aada iyo aada u nacab waxaa laga doonayaa muslimiintu inay noqdaan kuwa u dabacsan diinta ilaahay oo si walba ay ugu soo jeedaan wax walba oo dhibaata ugu jirtana waa inay ka durugsan yihiin hadday rabaan inay adduunka iyo aakhirada liibaanaan sidaas ayaa laga rabaa marka qur-aanka waxaa lagu waaniyaa aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta iyo aqwaasha culummadu ay anfacayaan axadkii ka baqanaya waxa loogu goodinayo oo waxaa sugayaa inay aakhiro iyo qabri iyo meel dhibaato badan inay yihiin garanaya alla subxaanahu wa tacaala oo la xisaabtamaya inuu ka horeeyo garanaya qofka asaga ah ayaa waanada waxu sheegga iyo la warramiddu ay wax u qabanaysaa marka dad yahu muslimiinta ahu hurdada aad ku jirtaan ka kaca oo nabigiina ku dayda sala allahu calayhi wasalam oo axad walbow nafsadaada dhaliil oo waa inaad nafsadaada miisaan saartaa aadna ogaataa wixii laguu diray inaadan gacna ku haynin oo wixii nalaka doonayaba laga tegay oo idilba rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo caddeeyey axad walba ee kibirka iyo daynta iyo khayaanada ka beri noqdaa inuu jannada alla gelayo marka qof walba oo muslim ah waa inuu nafsadiisa kibirka ka ilaaliyaa iyo kalaamka xun waana inuu ku dadaalaa siduu allaha kariimka kalaamkiisa xaggaa u baran lahaa u akrin lahaa ou dadka u barin lahaa ugu dhaqmi lahaa ou qof u shaqeeya ilaahay qur-aankiisa u noqon lahaa waxaad moodaa dadka maanta joogaa inay marayaan marxaladii ou allah kula hadlay nimanka ahlu kitaabka ou yidhi qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil rabbi wuxuu ku yidhi dadka ahlu kitaabkaa war niman yahow wax diina ood ku sugan tihiin ma lahan ilaa aada tawraad iyo injiil siday ahaayeen ugu dhaqmayaan aada ugu dhaqmaysaan sidaa ku dheebaa nabiga lagu yidhi sala allahu alay wasalam dadka maanta islaamnimada u nisbo sheeganayaana halkaas inay marayaan ayaad maanta arkaysaa oy taagan yihiin kuwa aan shay diina ku sugnayn ilaa ay kitaabkii iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam dib uga soo noolaynayaan waa in lasoo nooleeyaa diinta waa in xagga lagu dhaqmo waa in dadka muslimiinta ay noqdaan dad isjecel oo wax walba wanaaga wadaaga nin la yidhaaha abu muslim alkhawlaani ayaa hadlay oo ka mid ahay culimmadii hormartay wuxuu yidhi alculamaau halaata culammadu waa saddex saddex ayay culimmadu u qaybsamaan buu yidhi caalimun caasha bicilmih wa caasha annaasu macah wa caalimun caasha bicilmih walam yacish annaasu macah wa caalimun caasha annaasu bicilmih wa ahlaka nafsah saddexdaa way u qaybsamaan buu yidhi bal qof walbuu hadalka cajaa'ibtiisa arag wuxuu yidhi kan koowaad waa caalim caasha bicilmi cilmigiisa ku noolaaday oo cilmigiisa ou anfacay oo ku dhaqmay oo wixii waajib looga dhigana gartooo la yimid wixii laga xarimay gartooo ka tegey waxa sunnadaa oo alla loogu dhowaado gartay oo fuliyey wax kastooo aan samaano ugu jirinna ka durgay dadkuna ay micigiisa kula noolaadeen cilmiga isagu sidaasuu ugu noolaaday dadkuna way kula noolaadeen dadku way kula noolaadeen waxaa loola jeedaa dadka ayuu baray diinta xaqou u caddeeyey dhib walboo ka soo gaadhay diinta islaamka inuu dadka baro ayuu xamilay marka isagu cilmigou ku noolaaday dadkuna cilmiga ayay kula noolaadeen waa qofka ugu qiimaha badan dadka muslimiinta oo cilmiga yaqaana axad aad u qiimo badan weeye waa caalim naftiisa anfacay oo muslimiinta anfacay oo dadka diinta ugu yeedhay oo in badanoo asaga sababtii ay diinta ku soo gashay caqiidadooduna ay ku saafi noqotay camalkooduna uu ku hagaagay in badan oo makhluuqa ka mid a ayuu sabab u noqday waa axad macnaha ah axad daaci ah oo ilaahay diintiisa dadka ugu yeedhaya garashana u leh waxa uu gartay ee uu dadka ugu yeedhayana nafsadiisa ku ilzaamiyo asagu ku soo dhaqmay waa caalim cilmigiisa ku noolaaday dadkuna ay micigiisa cilmigiisa kula noolaadeen axadka labaad waxa weeye buu yidhi waa caalim caasha bicilmi cilmigiisuu ku noolaaday waa axad rabbigii caabuday oo cibaado badan oo taqwo badan oo khayr ku dadaali og oo asagu mar walbaba aad arkaysid cabsi alle iyo taqwo iyo tawaaduc iyo wanaag inuu ku jiro laakiin walam yacish innaasu maca dadku lama noolaan wax ay dadku ka faa'iidaysteen oo cilmi iyo diina ma lahan dadka waxba uma uusan kordhin laakiin isagaa wax kororsaday caalimkaa weeye rabbigii caabudaya xaraf diineed aan qof u sheegin marka axadkaa isagaa waa loo baqaa aad baa loogu cabsanayaa waayo rasuulku xadiis buu ku yidhi man su'ila can cilmin fakatama uljima bilijaamin binnaari yowma alqiyaama axadkii cilmi la su'aala loo baahan yahay oo qariya maalinta qiyaamada xakamo naar ah ayaa madaxa loo gelinaya ayuu yidhi sala allahu calay wasalam markaa aad baa loogu cabsanayaa waa loo baqanayaa laakiin hadduu isagu rabbi daacadiisa ku dadaalay ee uu wanaagga la yimid lacalla inuu fakado waxaase uu ku gabotalay qofka alla caabudayo oo koonkaa joogaa munkar wuu arkayahay inuu munkarka reebaa la doonayaa inuu macruufka amraa la doonayaa inuu diinta asagu ou barto alla ku caabudayo makhluuqa kalena uu sabab ugu noqdo ayaa laga rabay kan saddexaad weeye waa caalimun caasha annaasa bicilmih wa ahlaka nafsah waa midka saddexaad waa mid belaaya ku dhacaday waa caalim markuu hadlaya afka iyo gacantaa isu kaa tegaya soo wax u yaqaano wax u daliilinayo dadka wax u barayo marka dadku cilmigiisay ku noolaadeen naftiisana waa halaagay naftiisa waa halaagay waa faanuus iftiimaysoy dadku shidanayaan oo ummadda u iftiimaysa nafteedana gubaysa caalimkan inkaar qabay dadka waa u burqanayaa xaqa waa bayaaninayaa xaaraanta waa ka digayaa aayad kastow kuu fasiro waxa ay xarimayso asagu fulinayaa naftiisa ayuu halaagay waa xadiidkii saxiixay ninkuu nabigu ku sheegay sala allahu caleyh wasalam ou yidhi yu'taa birajuli yowma alqiyaama maalinta qiyaamada rajul baa lala imaan fa yulqaa fi nnaar naarta ayaa lagu tuurayaa buu yidhi sala allahu caleyh wasalam fatandaliqu aktaabu badni calooshiisa mindhiciradeeda ayaa soo bixin fayaduuru biha kamaa yaduuru alximaaru fi raxaa naarta dhexdeeda ayaa mindhiciradii ay ku wareegayaan sida meelaha wax lagu shiido shidmaru oo ugu wareegoo kale ayaa halkaa mindhicirkiisa meelaysanaya qurunkiisa iyo qayladiisa iyo cabaadka ka dhacaya daa dadk dadka naarta ku jira u adkaysa weynayaan fayajtamacu ilayhi ahlu naar dadka naarta ku jira isugu soo ururaya waa la ysugu imaanaya markaasaa la yaa fulan alam takun takun alam takun ta'muru bilmacruuf watanhaa cani lmunkar war sawdigii ahaa oo aadan ahay soo ma ahaan jirin inaad macruufka amartood munkarka reebtood xaqa bayaanisood wanaagga sheegto xumaatadana aad diido waxau ku jawaabaya kaala arag kuntu aamuru bilmacruuf walaa aatee wa anhaa cani lmunkar wa aatee wanaagga waan amri jiray mase fuli jirin xumaatada waan reebi jiray mase ka tegi jirin waa caalim cilmigiisa dadku ay ku noolaadeen naftiisana asagu halligay waxaa ka soo qaadataa shuyuukhda nimanka lagu sheegaya waaweyn ee ayagu dawladaha u shaqeeya wasiirada ka ah amase yani agaasimayaalka ah qaybaha diinta lagu sheegayo waxaad arkaysaa nin lagu leeyahay ama waa qaali ama lagu leeyahay waa shiiqa wasaaradda jooga markuu tafsiir akrinayo ama xadiid akrinayo ama mas'ale ka jawaabayo oqoontiisa soo wax u garanayo afka iyo gacantaasu kaa tegaya waad yaabi wa maca daalika waa shiikh dawlo shiikh dawlo waa shiikh dawlo waa sharqabe waa shaydaan u shaqeeye waa xaaraan banneeye waa dadka shayaadiinta mujaamaleeye saasaa lagu yaqaan waa la yska garanayaa nin kasta ee nimanka madaxda ah jaga u haya ee culumanimo sheeganaya waa nin mujaamalaynaya haa madaxa ugu salaaxaya baktiga khaasatan nimanka qaaliyaalka isku sheegaya iyo kuwa odhanaya wasaarado diineedaan joognaa waxay qabtaan ma taqaanaa waxay sameeyaan ma garanaysaa waxay ku dhaartaan oy dadka u sheegaan ummaddana ugu yeedhaan nimanka madaxda inay yihiin niman muslimiinta hogaamiyey oo ahlu jannaa oo ahlu khayra oo haddii la khilaafa lagu cadaab tegayo saasay ummadda u sheegaan caalim weeyo cilmi waa garanaya muxuuse kugu taraya cilmigiisa balaayaa ku dhacdaye war muslimiintow rabbigiin ka cabsada war qof walboo muslimahow saddexdaa qole culummadii ay u kala qaadeen muslimiintii hormartay bal eeg midkaad ku biiri lahayd adaa yaqaana axad cilmigiisu anfacay dadkana anfacay iyo axad cilmigiisu nafsadiisa cabsideeda oo u anfacay laakiin aan dadka ku anficin iyo axad cilmigiisa dadka ku anfacay laakiin naftiisa halaag u shaqeeyey saddexdaa midkaad doonto ku biir mid alla midkaad rabtid ku biir adigoo bay ku agtaallaa maanta waxa kugu wanaagsan oo kugu habboon oo maslaxa kuugu jirtaa inaad ku biirtid ka naftiisa anfacay dadkana anfacay adduun iyo aakhiro sow alle kuugu gargaaro ood liibaan u gaartid taas baa kugu wanaagsan marka hadallada ay culimmadu ku hadleen cajaaibbaas cajaa'ibtaas bay leeyihin dadka waxaa ugu khayr daran oo ugu shar badan axad markuu hadlayo malaa'ig la moodo marka ficilkiisa iyo dhaqankiisa la arkana shaydaan loo maleeyo walciyaadu billah ficilkiisa marka la aragto waxaad isleedaha shaydaan weeye mar alla markuu halli tagana waxaad isleedaha weli aan asaga ahayn maba jiraba soo wax u yaqaanayo soo wax u sheegayo waa axad musiiba ku dhacday ibraahim ibnu adham ninka la yidhaaha waxau yidhi idaa aradta an taqtariba min darajati saalixiin faaqliq baaba raaxa haddaad doonaysa inaad u dhowaatid dadka saalixiinta darajadooda waxaad iska xirtaa albaabka raaxada oo fiirso hadalka ibraahim ibnu adham haddaad doonaysid saalixiinta inaad u dhowaatid darajadooda albaabka raaxada iska xir lianna rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa lagu yidhi aan kuu kuu samayno waxaad goglatid oo jilacsan aniga iyo adduunye maxaa naga dhexeeyo yidhi maa ana fi dunya ilaa ka raakib anigu adduunka waxaan ku ow yidhi mid daabad saaran ee good hoosti maanta harsadoo galabta isaga caraabo isaga tegaya marka albaabka raaxada naftaada ka xir waftax baaba aljuhdi juhdiga iyo dadaalka iyo xaqa garbayntiisa albaabkiisa la furo si aad ugu biirtid qoladow alla yidhi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin dadka annaga diinteenna iyo dacwadeeda dacwadee dacwada diintatan u shaqaynteeda ku dadaalaya dariiqyada khayrkaan ku hanuuninaynaa bu alla yidhi allana dadka muxsiniinta ah iyo micigooda yahay marka waxaa lagugu yidhi saalixiinta inaad u dhowaatid haddaad doonaysid albaabka raaxada iska xir albaabka juhdiga iyo dadaalka iyo xaqa uu orodkiisana furo waa haddaad wanaag doonaysid waa nuqdo nuqdada labaad waxa weeye weli way socotaahe wa aqliq baaba nawm waftax baaba sahar ma rabtaa inaad sulxada u dhowaatid albaabka hurdada iska xir soo jeedka albaabkiisana furo oon loolama jeedo hurdada ka tag ee waxaa loola jeedaa dadka bani aadamka mark maray hurda ku raaxaysanayaan salaada leylka usoo toos oo hameenkii saacado ka mida cibaado iyo istikfaar iyo salaad dukasho iyo qur-aan akhris ku soo jeed ummadoo ayagu hurdaya waxaa lagaaga digayaa inaad hameenkii u seexatid sida baktigoo kale maalintiina aada u shaqaydid sida dameerkoo kale sidii nabigu xadiis saxiixa ku sheegay marka albaabka hurdada iska xir albaabka soo jeedkana furo albaabka soo jeedka fura inta maqashid afar iyo labaatan saac inta soo jeedid diinta alle hadhow ka caajis lagama wado war saacada hameenkii ka mid a cibaadada alle u soo jeed maray dadka hurdo ku jiraan wey waxaa lagugu yidhi iyadoo weli lagugula hadlayo waaqliq baaba alamal watahab lilmawt waxaad iska xirtaa albaabka hididiilada iyo hawada waxaadna u diyaar garowdaa mawdka iyo geerida wakti walba isaro nin saacad heble iyo sanad hebel baad gaari doontaa albaabka hididiilada iyo hawada iska xir waxaadna u diyaar garowdaa geerida rasuulka sala allahu calayh wasalam sida xadiis saxiixa u caddaynaya waxaa lagu yidhi man akyasu nnaas dadka yaa ugu caqli badan hadalkuu rasuulku ku jawaaba u fiiray sala allahu alay wasalam aktaruhum dikran lilmowt buu yidhi axadka ugu badan xasuusasho geerida la xasuusto oo ugu badan isticdaad iyo diyaargarow mawdka loo diyaargaroobo axadkaasaa dadka ugu caqli badan qofka mar walba geeri xasuusan mar walbana is odhanaya nafta waa lagaa qaad lagaa qaadaya wakti walbana inuu mawd u diyaargaroobo ku jira axadka asagaa ugu caqli badan buu yidhi sala allahu calayh wasalam waatay culimmadu yidhaahdeen acqalu nnaas akyasu nnaas hum uzuhaadu fi dunya waxaa dadka ugu caqli badan ugu maskax iyo wanaag badan dadka zuhaada oo adduunka ku zaahiday oo adduunka isaga dhaqaaqay war adduunka waa adigoo maanta ahaaday waana adigoon ahaan oo berri baa lagaa weynayaa aakhiro waa adigoo berri ta tegey oo aan weligaa ka dhaqaaqaynin way kugu wanaagsan tahay marka albaabka raaxada albaabka hurdada albaabka hididiilada inaad iska xirtid oo aad furatid dadaalka albaabkiisa oo aad furatid cibaadada oo loo soo jeeda albaabkeeda oo aad wakti walba geeri u diyaargarowdid nafta wakti aad wey doonta ma garanayside waa kugu habboontahay haddaad muslim tahay akhilmuslim wa ugtalmuslima diyaargarow samay qabri baa kugu soo food lehe ha ku tashanin nafta waktiga lagaa qaadaya garan mayside sidaa darteed isticdaad samay adduunku waa daar la ahaaday oo aan berri jiraynin waa daarta tegidda maxa lagu waaraya ma ahan meel lagu farcoo lagu nasta ma ahan waa makaan laga dhammaanayo waa meel laga safar yahay meesha loo safar yahay oo loo guurayo guri ka dhiso wax makaankaas kugu anfacayana maanta ku dadaal aday ku habboon tahay yahyaa ibnu abi kasiir ninka la yidhaha wuxuu yidhi sittu khisaalin man kunna fiih faqad istakmala aliimaan lix arrimood axadkii laga helo iimaankiisu waa kaamil lix arrimood qofkii laga helo iimaankiisu kaamil buu noqda buu leeyahay waxaa odhanaya yaxya ibn abi kaiir ninka la yidhaah arrinta koowaad waa maxay qitaalu acdaa illaahi biseef cadowga ilaahay in seef lagula diriro oo diinta alla la difaaco waa jihaad xaggow aaday axadka jihaadka ku dhinta intaan dhiiggiisu dhulka gaarin buu alla raalli ka noqdaa maqcadka uu jannada ku leeyahay ayaa indhaha loo saaraa qabriga argagixiisa iyo xisaabkiisaa laga aamin geliyaa maalinta qiyaamada shiddada jirta ayaa laga dhowraa sidaa darteed wuxuu yidhi nuqdada ugu horraysaa waa inaad cadowga ilaahay af iyo adin kula dagaalantaa oo dadka diinta ka soo hor jeeda aadan walaal iyo ehel iyo kuwaad jeceshay aadan ka dhigana seefta u gaadataa xaqa u sheeg hadday kaa diidaanna seefta ula bax taasaa lagaa doonaya waa nuqdada ugu horraysa waa arrin maanta islaamka lagala yahay seefaha waa lala baxay laakiin qabiil baa la difaacaya xoolaha ayuu qofku leeyahay seen ku helaa amaa diintii alla difaaceeda aaway muslimiinta maanta joogtay haddaad tidhaha kaalaya jihaada wakhtigeed lama joogay kugu odhanayaan raaxada dadku jecelaa oo raxmadda jannada dadku nacabaa raaxada adduunyadana jecelaa axad walbaa wuxuu jeclaan lahaa sariir kala jiidan iyo meel qaboojiya yaallo inuu ku raaxaysto inan hadduu yahay inan inuu barkadow doonayaa inantu gaari kala jiidan in lagu qaaday doonaysaa in quuri iyo meel qarfaa lagu lugeeyo omos iyo meel oo leeyahay in diinta tan loo maro meelo aan biyo laga cabayn maalmo in lagu socdo oo dadku ay saacado iyo hameenna ku baahanayaan diyaar looma ahan sidaana diin laguma fidiyo ee rabbi ka cabsada subxaanahu wa tacaala gabdhihii muslimaadka ahaa waxay qaateen tooreeyo ayagoo diinta islaamka difaacaya waatuu odhanayaa nin saxaabiya caaisha iyo ummu sulaym ayaan u jeeday oo madaxooda biyo ku soo xambaaraya oo ragga dhaawacaa ku waraabinaya ummu cabdiya waatay odhanaysaa toddoba duulaan baa nabiga la galay dadka dhiigga iyo jaraexadu ay gaartaan dawaynayey dadkana raashin baan u hagaajinayey ummu sulaym waatay tooray soo qaadatay ee uu nebigu yidhi seeddhahayda gaalkii ii soo dhowaadaan caloosha uga dilaacinayaa bay ku tiri wallaahi uma wallah malaayiin wiilal ah oo jaamacada ka soo baxay ummu sulaym baa ka awood badnid kuwa maanta jooga iska day dumarkeenneen xaqiiqadu meeshay maraysaa sidaa weeye raaxada iyo cabidda iyo cunidaa laga helaa qarfaha iyo kulaylka in la taga lama doonayo masaas baa dacwo lagu fidin islaamna lagu noqonayaa ma run la sheego oo alla laga boqo subxaanahu wa tacaala waxaa iimaanka nuqdada ugu horaysa oo kaamil ay kugu noqonaysa ou yidhi yaxya ibnu kasiir waa cadowga ilahay inaad la dirirtid waana arrimaha ay aayadaha iyo axaadiista caddaynayaan imise xadiid baa ku soo aroortay jihaadka fara badana dadka maanta joogaasa jihaadka necabaa war rabbi maa ka cabsataan war maa alle darti u dhimataan gabar muslimada ayaa lagu yidhi wiilkaagii dhimay sawjkaagii dhimay aabbaha iyo walaalkaa dhinte dagaalka diinta lagu difaacayay ku dhinteen rasuulkii hadduu nool yahay waa alle mahadi bay ku jawaabtay markay barooran laheed ma ka suuro gashaa dadka maanta jooga arrintaas inay yeelaan war alla ka baqda subxaanahu wa tacaala nuqdada labaad waxa weeye buu yidhi wasiyaamu fi sayf waktiga kulaylaha ah oo qaraxdu aad u kulushahay waa inuu qofku alla darti soon u soomo kan waajibkaa iyo kan sunnadaa labadaba kan waajibkaa sandullowa kugu yahay ee mid sunnaa qoraxda oo kulul waa inaad soontid oo sayf ah seefka waktiga kulayluhu aad u daran yaha la yidhaah haye ma la soomi karaa maanta soon sunnaa waa adag yahay waxa uu kugu leeyahay dadka gabal soddonka haddaan soomaan bura joogaaba maanaaba wadaxba ku dari karaya maalmo kale haye raaxada iyo barabka ayaa loo jeedaa war ma og tihiin inay muslimiintu lugayn jireen oo lugahoodu inta googo-aan ay marya ku xirxiran jiraan xaqana ay fidinayeen diintana ay saa ku difaacayeen oo ay rag iyo dumarba soconayeen aawa maanta dadkii noocaas ahaa allahu akbar saacad in la qado lama jecla qabowga in mar laga baxana lama jecla nuqdada saddexaad waxa weeyaba uu yidhi waisbaaqu lwudu fi lyawmi shaati maalin qabow waa in waysaqaadka la kaamil yeelaa maalin qabow oo qabow daran dhacayo waa inaad waysaqaadka wanaajiyaa amaakinta gaarkood haddaad ku weysa qaadato jirkaagaa dildilaacaya qabowgu farabadi intuu ka qabo marka ogaalaha ay sidaas oo kale xaaladdu tahay waa inaad waysaqaadkaaga hagaajidaa oo aad kaamil yeeshaa rasuulku arrimihii uu ku yidhi dembigaa laysugu dhaafa ayuu ka mid arrinkaasu ilaa adilo ayaa ku soo aroortay ilaahay diintiisa isagoo difaacaya qofkii sooma toddobaatan sano ayaa wejigiisa laga geeyaa meel jirta naarta waysaqaadka qofka kaamil yeena darajada ayaa sare loogu qaadaa haye nuqdada kale afaraad waxa weeyaba yidhi waaltabkiiru ila asalaati fi lyawmi almadiir salaada alle in loo degdego maalin roob da-ayo oo roobaa da-aye darteed aadan jameecada uga harin waa arrimaha iimaanku kaamilku ugu noqonayo wiil yaxya ibn abi kasiir arrinta kale ee shanaad waxa weeye wa tarki almira jidaali waalmiraa waa inaad dooda iyo muranka ka tegtid xaquba micigaaga ha ahaadee arrinta lixaad waxa weeye waasabru cala almusiiba musiibada oo lagu sabro lixdaa arrimood qofkay kaamil u noqoto iimaankiisu waa kaamil buu yidhi lixda arrimood adilla axaadiis iyo aayada ayaa caddaynaysa axadka laga hela inuu darajoobayo axadka musiibada ku sabraa alla agtiisa wuxuu ku leeyahay firdowsa axadka dooda iyo muranka iska deeyana rasuulku guri jannada dhinaceeda ku yaalla uu ballan qaado sala allahu calayh wasalam salaada qofka u degdegana alla agtiisa khayr fara badan buu ku leeyahay sidau nabigu caddeeyey sala allahu calayh wasalam waysaqaadka qofka kaamil yeela marka qabow jirana dembiga ayaa loo dhaafaa darajana ayaa sare loogu qaadaa sida xadiid caddaynayo maalin kulayla alla darti qofkii u soomana wejigiisa ayaa naarta laga durjiyaa sanado badan meel loo socdo cadowga ilaahay midka la dagaalamana jannaa loogu bishaareeyey war muslimiintow ka faa'iidaysta oo rabbigiin ka cabsada aawa dadkii islaamka ahaa oo arrimahaas inay wax ka qabtaan la doonayey hurdaa lagu jiraa waana laga soo kici la'yahay waxaana maanta arrintu gaartay waa in afar iyo labaatanka saa wax la cuno oo wax la cabo saacad walba inuu qofku wax cunow doonaya waxna uu cabo waqti walbana inuu raaco ku jiro haye raaxadaa sida loogu jiro miyaa janno lagu doonaya alla qur-aanka maxuu ku leeyahay am xasibtum an tadkhulu ljanna war maxaad u malaysaan jannada inaad iska gelaysaan walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalow min qablikum buu yidhi ayadoysan idinku imaan dadkii idinka idinka horreeyay wixii ku dhaco kale masadhum alba'saa wadaraa yani waxaa taabtay baas iyo dhibaato wazulzilu waa la gilgilay dhibaatooyin baa ku dhacay xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu maca mataa nasrullah ilaa ay ka yidhaahdeen rasuulkii alleh iyo dadkii rumeeyee micigiisa ah gargaarka alla goorma u ahaanaya war nasri goormaa la gaaraya war dhibka waqtigeebaa laga baxaya maxaa loogu jawaabay alaa ina nasra allahi qariib gargaarka alle waa dhow yahay adinku suga baa la yidhi gargaarka alle meel ma jiree suga adinku degdegtana dhaafaa saas baa lagu yidhi war dadka islaamka rabbigiin ka cabsada war arrinku inuu sidaa yahay garta oo arka oo indhihiina u soo jeediya xaqa waad guulaysanaysaane liimaan fara badan baad gaaraysaane ku sabra masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dhacaya ku sabra daacada alle kana sabra macaasida waajib waxaa la idinkaga dhigay ha kala laycinina wax walboo nafsadiinna ku culus oo naxariis allaa lagu gaarayaa laydinku yidhi oo nasri ayaa lagu helayaa laydinku yidhi ku dadaala oo nafjacaylka iska joojiya haddaanan maalmaha aad adduunka joogtaan naftiinna aadan daacada alla ku qasbin maalmahaad aakhiro tagtaan ayaad faqri iyo dhibaato la kulmaysaan ee arrinka ogaada cimrigiinna inta uu jiro ka faa'iidaysta ciqaabka alle wax idinka koriyana cimrigiinnu intuu jiro samaysta oo muslimiintow dadaala rabbigiinna ka cabsada subxaanahu wa tacaala dadka islaamkaa waxaa laga doonayaa xaqa inay u guntadaan gaalada inay la dagaalamaan xooggooda iyo xoolahooda inay bixiyaan rag iyo dumarba waa inay isku dhaarsadaan inay diinta alla difaacaan dumarku say u difaacayaan baa laleeya jihaad geli maayaane dumarku waxay diinta ku difaacayaan wax alla waxay heli karaan inay diinta alla u huraan iyo in ay noqdaan dad jecel oo u diyaarsan inay jihaadka ka qayb galaan siday gabdhaha muslimaadka ahaan jireen dhakaatiir bay ahaayeen gobolkood dadkay dawayn jireen haye gobolkood raashin bay usii samayn jireen ciidanka waxay ahaan jireen dad mar kasta garab taagan muslimiinta ciidanka rijaasha diriraya haye dumarkii maalintaa jiray oo saxaabada ahaa iyo ragga maanta joogoo dictoorada diyaarinaya oo jaamacadaha ka soo baxay iyo kuwa odhanaya shuyuukh baan nahay oo caalimiin baanu noqonnay iyo kuwa odhanaya abwaanaanu naho tawxiidkaan ku dhex gabownay iyo kuwa odhanaya intaasoo canug baan diinta ku tarabiyayno islaamo badan baanu aanu qabno ilmo badan aanu dhalnay oo islaamkaanu haddii dad usoo saarnay intaa isu gey haye waxay rabaanba ha sheegteene gabar gabdhihii saxaabiyaadkaay ka mid ah ma ku dadaaldan yihiin mase ku dadahanan yihiin su-aalo weeyaan ma ka suurowda allahuma yaraan badana maanta yaraan badana inta ku dadahaan dhan dumarkaas waxay xaaladdu ila tahay inaanan gaari doonin dadkaase bal aan dadaalno si aan u noqonno dad wax oon sameeyo oo khayr la yimaada moxamed ibnu baaqir ninka la yidhaaha wuxuu yidhi laa tasxabnii khams shan qofood ha la saaxiibin walaalna ha ka dhiganin kuuma noqonayaane shan qofood saaxiib ha ka dhigan walaal ha ka dhigan islaamnimo ma kuu noqon karayaane markaasaa lagu yidhi shantu yay yihiin qaala alfaasiq axad faasiq ah oo daacada alla ka baxay saaxiib ha ka dhiganin walaal ha ka dhiganin maxaa dhacay fa innahu yabiicuka biaklatin famaa duunaha wuxuu kugu iibsanayaa cunto ou mar cuno iyo wax ka yar ayuu adiga dhan ku siibsanayaa adiga dhan wuxuu kugu iibsanayaa cunto ou mar cuno iyo wax ka yar faasiq saaxiib ha ka dhiganin waa ku iibsan jaajuus buu inta kugu noqdo buu ku siisanayaa shilimaad yar bal arrintaas adigu aada waag dadka fusaqada ah oo daacada alle ka tegey oo rabbigoo diintiisa khadeeceeyey islaamnimana sheeganaya walaal ha ka dhiganin sir ha u sheeganin saaxiib ha ka dhiganin ayugaa ku gacan gelinayay laa shaka fiih xaqiiqadu waxay tahy inay ayagu ku gacan gelinayaan kuna tooganayaan marka faasiq qofka la yidhaha iska ilaali axad walbee diinta ilaahay ku tubanayana waa faasiq axadka beenlowga oo beenta badan faasiq wey iska ilaali marka faasiqa marka lagu leeya waa qof daacada alla ka baxay bilkuliya banaanka ka tegi khalaas oo aan khayr lahayn axadka labaad waxa weeye walbakiil bakiil saaxiib ha ka dhiganin booy walaalna ha ka dhiganin kuma noqonaya maxaa dhacay fa inahu yakduluka bimaalih waanta axwaj maa takuunu ilaa macuunati mid axadka bakiilkaa saaxiib iyo walaal aad isku hadlayda ha ka dhiganin maxaa yeelay xoolihiisau kugu dulaysanayaa adigoo aad ugu baahan kaalmihiisa ayuu nafta alaba ugu baahan oo ay dhibaata ku haydo ayuu kugu dulaysanaya xoolihiisa bakeeri shaha kuma sii karo shilin kuma sii karo mara kuma iibi karo adigoo axwaj ah oo inta dhibaato aad qabto midda ugu badan qaba ayuusa waxba kaaga qaban karin wax ou kaaga qabanayaa ma jiran xoolihiisa marka bakiil axadka la yidhaah ha isku hadlaynin waxna ha ka dalbanin hana ka dhiganin saaxiib khayr ma lahani ilaa bakiil wax u khayr leeya ma lahan xoolihiisau kugu dulaysanaya haddau aadda alla waxyar kuu sameeyana ummadda horteeda ku sheeg sheegaya waa midaan khayr lahayn waxau yidhi axadka saddexaad walkadaab beenlow saaxiib ha ka dhiganin iyo walaal midnaba fa innahu kasaraab beenlowgu waa wirwirka qoraxdoo kale yubcidu minka alqariib wa yudni albaciid waxau kuu soo dhawaynayaa ou yani kuu soo dhawaynayaa wax kaa fog waxauna kaa fogaynayaa wax kuu dhow beenlowgu waa saraabka saraabka waxaa la yidhaha qoraxdu markay kulushahay meesha kaa durugsan waxa ordayo wirwirka qoraxda ah oo biyaha la moodo ood isleedaha war wuxuma biyo meesha ordayaan axadka beenlowgaa wax aan macquul ahaynba macquulu kaaga dhigaya wax kastoo macquul ahayn inaysan macquulahayn buu kaaga dhigaya marka weligaa beenlow xariira la yeelan saaxiib ha ka dhigani beenlow axadka beenlow la yidhaaha la iska ilaaliyo beenta qofkau nabigu ku arka sala allahu calayh wasalam inuu tawba ka ogaado maahane ma aamini jirin mar dambe sala allahu calayh wasalam marka yaa lala saaxiibayaaba dadkii ayaaba u badan qof beenlow ah waxaad arkaysaa dad aada iimaan iyo wanaag ku tumayso diinta inay u shaqaynay aad arkayso oo afar iyo labaatanka saa been kuu sheegaya sead yeelaysaa sead yeelaysaa marka war beenta ha la yska deeyo war beentu waa cudur xun been iyo iimaanna isku meel ma galaan rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay adinka iyo been in ayaan idin kala digayaa buu yidhi maxaa yeelay beentu saaxibkay faajirnimay gaarsidaa faajirnimaduna saaxibkii naar bay gaarsiinaysaa iska ilaaliya beenta buu yidhi sala allahu calayh wasalam war beentu waa shay xun war beentu waa shay liita war muslimiintaw rabbigiin ka cabsada beenta iska ilaaliya war qof beenlowa hala saaxiibin baa lagu yidhi walaalna ha ka dhigani axadka afaraad waxa weeye oo lagu leeyahay hala saaxiibin alaxmaq axadka doqonka ah fa inahu yuriidu an yanfacaka fayadurak doqon hala saaxiibin wuxuu doonayaa inuu ku anfaco kolkaasuu ku dhibaya inuu ku anfaco u isku dayaya isagaana ku dhibayo marka doqon hala saaxiibin doqon axadka la yidhaah saaxiib ha ka dhiganin waxa ku darsanin maxaa yeelay isagaa kuga dhibayaba wax uu ku qabanayaana ma jiraan marka doqon hala saaxiibin axadka shanaad waxa weeyaan waqaadicu raxim axadka qaraaba goyska ah maxaa yeelay qofka qaraabada gooya fa inahu malcuunun fii kitaab illah kitaabka alle ayaa lagu lacnaday sidaa darteed kitaabka alle qof ku lacnadan saaxiib iyo walaal midna ha ka dhigani shantaa qofood waa shan qofood ee kala daran ee ha u dhowaanin walaal ha ka dhiganin saaxiib ha ka dhiganin sir ha u sheeganin waxa ku darsanin waxa ku ammaanaysanin deris ha ka dhiganin hadday gabar kaasoo doonaan ha siinin adugu ayuga ha ka guursanin baraka iyo khayr ma lahan iska fogey waa dadaan khayr lahayn waxayna kala yihiin faasiq iyo bakiil beenlow doqon iyo garaabo goys haddaan u soo laabanno ka guursiga laga guursanayo ninku waa faasiq mujrim ah asagu laakiin gabar mu'minada oo muslimada oo diinta alle isu dhiibtow dhalay waa laga kaxaysanaya markaas oo gabadhaa muslimada ah ninka faasiqaa shaqa kuma lahan shaqa kuma lahan waa lagala wareegayaa wax uu saldana iyo awood ku leeyahana ma lahan ilaa uu imaamu axmed yidhi raximahullah axadku hadduu faasiq yahay oo xaaraanta iyo xalaashu isula mid yihiin xataa gabadha u dhalay maxram uma noqon karo yidhi maxaa yeele qofka maxramka noqonaya waa inuu xamaatada u kahanayo taasuu shardi ka dhigay oo hadal cajiib badan marka gabdhaha muslimaadka oo khayr ka leh yaa fusaqada looga agtagin marka la guursadana ha la daryadeeyo laakiin nin faasiqa inantaada ha ku darin oo rabbiga ka cabso gabdhaha muslimaadka oo ilaahay dartii loo eriyey oo dacwada fahmana sidii gabdhihii muhaajiraadkaah oo nabigu u soo dhaweeyey u soo dhaweeyey rijaasha muslimiintaaho si wanaagsan ku dhaqa oo guryaha si wanaagsan ugu maamula oo alla ka cabsada subxaanahu wa tacaala war adinkuna gabdhaha muslimaadka ah oo maadiinnimada iska deeya oo maadiyiin ha noqonina rijaashu waxay idinkaga cabaadayaan gabdhuhu maaday doonayaan yaakhay ka tanasulo rabbigiin ka cabsada rijaashow adinkana waxaa laydinkaga cabaadayaa in aanan guryihiinna warba ka haynin waxna aanan barin aanan tarabiyay karin dadkiina yaakhay ilaahay ka cabsada waa idiin habboon tahay waxaa wanaagsan ha lagu dadaalo oo dacwadan walaala ha lagu noqdo oo ayada ha laysku garabsado taasaa la doonayaa arrimahan shanta ha laga fogaado inanta muslimadda ahay nin faasiqa ha guursanin nin bakiila iska ilaali adoo naftu kaaga baxaynoo xoolihiisa kaaga bakiilaya ahay beenlow iska ilaali wax daran buu kugu dhagayaahe doqon iska ilaali qaraabo goysna iska ilaali oo alla ka baq subxaanahu wa tacaala saaxiibna ha ka dhiganina dadkaas saaxiibnimadoodu khayr ma lahanin marka dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa nasaa'ixdaas ay muslimiintu dhiibayaan inay qaataan ninka shacbi la yidhaah wuxuu yidhi tacaasha annaasu biddiini zamanan dawiila dadku waxay ku noolaayeen waqti fara badan diin oo diinta ayay ku dhaqmi jireen xataa dahaba addiinu min nufuusihim ilaa diintii naftooda ka tagtay oy isaga dhaqaaqeen diintii oo fiirso arrinka arrin cajiiba weeye muddo badan bay dadku islaamka ku soo dhaqmayeen ilaa markii dambe dadkii ay gaareen heer ay diintii ka dhaqaaqeen oy naftoodu ka baxday markay xoogaa diintii ka durgeen wax yar oo sharafaa u dambeeyey uma tacaasuu bilmaru'a sharaf iyo qaymo iyo waxbay ku noolaadeen oo waxaad arkaysaa xataa kuwii jaahiliyada oo sharaf dhowranaya xataa dahwa almaru'a ilaa sharaftiina tagtay oo wax sharaf dhowranaya la waayey mar kale muddo kale ayay haddana tacaasuu bilxayaa sariig iyo waxbay ku noolaadeen oo xoogaa yar oy xumaatada ka baqaan oo diinta uga dambaydaa ku hartay xataa dahaba alxayaa ilaa sariigtii tagtay oo aan wax jira la arag markii dambe dadkii waxay soo gaareen inay ku noolaadaan ragba iyo rahba inay wax jarinayaan iyo inay wax ka baqanayaan kay wax ka rijaynayaan waxbay ka yeelaan oy xoolo ka rabaan kay ka baqanayaanna waxbay ka yeelaan sidaa ayaa soo gaara dadkii siday sidaa ugu socdeen markii dambe xataa ragbadii iyo raabadii waa dhigeen waxay noqdeen ka misli alxayawaan aan waxayiin la arkin maanta haddaa dadka nusuusta ku dul akriyo siday ugu badan yihiin isku bedeli maayaan waa ka qalalayihiin haddaad ka xishoodsiido oo aad tidhaa war xishoodo xumaatada iska deey waa ka engegan yihin waaba kugu qoslayaan haddaad tidhaa war sharaftii ay dadka dhowran jireen oo aabbayaalkii lagu yadinay walba dhowrta waa kugu qoslayaan reer magaalnimo iyo xabaaray kuu sheeganayaan wax ay maanta marka bani aadamku yihiin waa lama arkaba waxaad arkaysaa xayawaan sida xayawaanka ayaa duruqda laysugu boodayaa sida xayawaanka ayaa ballantii iyo ammaanadii looga baxay waxay marayaan bani aadamku marxalad aan fiicnayn marka ay dadku diintooda ka tagaanna sharaftoo idil ayay waayaan sidaas ayaadna ka arkaysaa hadalka uu ku hadlay ninka la yidhaha shacbi raximahullah muslimiinta marka waxaa laga doonayaa inay noqdaan kuwa sharaftooda ku dhowro kitaabka alleh oo aan sariigtooda ka tegin xaqana aan marnaba ka weecanin ilaa xaqa haddii laga tago dhibaato badan ayaa imaanaysa dadka gaafiliinta ee alla halmaansan waxay ku nool yihiin dulqaadka ilaahay dadka daakiriinta ee alla xusayaana waxay ku nool yihiin naxariista alle dadka caarifiinta ee alla yaqaanaana waxay ku nool yihiin ludfiga iyo alla subxaanahu wa tacaala dhimrintiisa dadka saadiriinta ee iimaankooda ku run sheegayaana waxay ku nool yihiin dhowaanshada alle alla subxaanahu wa tacaala ayay u dhow yihiin oo arrinkaas ayay ku nool yihiin waxaa la doonayaa muslimiintu inay noqdaan kuwa khayraadka ku dadaala oo dikriga alla badiya oo rabbigood si dhaba u garta oo rabbi iimaanka ay rumeeyeen ka run sheega iyo dhaqanka diinta islaamka oon islaamka laga dhigan mid afka laga sheegto dhaqankiisa laga durgo arrin aad iyo aad u dhibaato badan weeye inaan muslimnimo sheeganno wixii naloo diray oo islaamkaasu naga doonayana nala ka waayo waxyaalaha maanta jiraana sidaa weeye abulcaaliye ninka la yidhaah wuxuu yidhi isagoo la hadlaya dad muslimiina ninkaa isagu shiika caalimka ahaa raximahullah oo ku jiray dadka muxadisiinta tacallamu lqur'aan qur'aanka barta ayuu yidhi faidaa tacallamtumuuh falaa tarqabuu canh qur'aanka alla barta markaad barataan oo ilaahay wax idinka barana qur'aanka ha guurinina oo ha ka teginina oo ha ka jeesanina oo ha nicmina qur'aanka sidaas ayuu ku ayuu yidhi imaamkaasu waa inaadna qur'aanka nicin axadka qur'aanka hadduu barto waa inuu akhriskiisa badiyo waa inuu tadbiiqintiisa badiyo waa inuu ku celceliyo alfaaddiisa axkaamtiisana waa inuu ku camal falo qofka qur'aanka alla baray dadku markay afuran yihiin oy maalmihii wax iska cunayaan maalmaha gabal waa inuu alla darti u sooman yahay saacadaha habeenkii markay dadku iska hurdayaan waa inuu salaad leyl u soo toosaa dadku markay qoslayaan waa inuu asagu ilimaynayaa dadku markay faraxsan yihiin waa inuu asagu tiiraanyaysan yahay dadku markay xumaanta qasayaan asagu waa inuu xaqa ku dul sugan yahay taas ayaa laga doonayaa qofka qur-aanka alla wax ka baray oo qur-aanka waxaa la doonayaa waa mabdicii rabbi ugu talagalay koonka in lagu hagee in uu qur-aanku wax kaa bedelo ood asaga keliya ku socotid taas ayaa lagaa doonayaa waxau ku yidhi wa calaykum bilislaam fa innahu siraadu lmustaqiim islaamka laazima islaamka oo lagu sugnaadaa waa dariiqa mustaqiimkaa ee dariiqa mustaqiimkaa midig iyo bidix ha ka aadinina dhinac midig iyo dhinac bidix midna ha u dhaqaaqinina ee islaamka ku sugnaada dariiqa mustaqiimkaa ku socda xaqa sidau yahay u ilaaliya dad dhinac kale u weecdana ha noqonina wacalaykum bisunnati nabiyikum ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo laasimtaan ayuu yidhi sunnada nebigiinna sala allahu calayh wasalam nebigiinna sunnadiisa laasima ilaa sunnada nabiga haddii aan la laasimin wax layska aqbalayo oo cibaado iyo camal ah ma jiraan sunnada nabigiinna laasima sala allahu calayh wasalam axad walbow sunnada nabigaaga laasim bal waxa uu ku hadlay imaamka arag raximahullah war qur-aanka barashadiisa liibaan baa ku sugan war dariiqa mustaqiimkaa oo lagu socdo guul adduun iyo aakhira ayaa ku sugan war sunnada nabiga oo la nooleeyo xawdka nebigoo laga cabo iyo siraadkoon lagugu cidhiiriin baa ku sugan war dadka muslimiinta oo diintaan ha ka teginina war kitaabka alle iyo sunnada nabiga ha qaybinina war ha ka dhiganina qur'aanka mid aad qaybna rumaydaan qaybna ka tagtaan waayo allah wuxuu yidhi afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd war kitaabka qaarkii ma rumayseen oo ma rumaynaysaan qaarna ma ku gaalowdeen war maxaa idinku dhacay war maata laleeyahay diinta islaamka marka laga hadlayo inta la qayqaybiyo qayb laga soo qaato inta kale laga taga maxaa dhacay war dhinac walba islaamka waa in laga nooleeyaa sunnada nabiga waa in laga bayaaniyaa jaanibna waa inaan la ihmaalin taasaa la doonayaa moxamed ibnu kacab alquradi wuxuu yidhi raximahullah idaa araada allahu bicabdin khayra alla subxaanahu wa tacaala markuu addoon khayr la doono rasaqahu llahu alaata khilaal alla wuxuu ku arsuqaa saddex arrimood addoon markuu alla khayr la doono saddex arrimood ayuu ku arsuqaa saddexdu waxay kale yihiin fiqhan fi ddiin wa sahaadatan fi ddunyaa wa basaran bicuyuubi waxaa lagu arsuqaa awalan fiqhan fi ddiin diinka alloo la garansiiyo oo la fahansiiyo waatuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin axadkii alla khayr iyo wanaag ou la doono waxau alla garansiiyaa ou fahansiiyaa ou alla waafajiyaa fahamka diinta islaamka waa nuqda nuqdada labaad waxa weeye sahaadatun fi dunyaa adduunkau saahid ku noqdo waatuu rasuulka sala allahu calayh wasalam nin u yimid ee uu ku yidhi iisheeg camal alla igu jeclaado ishad fi dunyaa yuxibuka allaha weyo adduunka dhexdiisa saahid ku noqo allah ku jeclaanaya rabbi waa ku jeclaanaya subxaanahu wa tacaala nuqdada saddexaad waa maxay wa basaran bicuyuubi inuu cuyuubtiisa arko ceebihiisa inuu arko qofka cuyuubtiisa arkaana ceebaha bani aadamkau ka mashquulaa qofka ceebtiisa arkoo ku mashquulaana towbada allow u degdegaa rabbigiina ayuu gartaa subxaana wa tacaala waayo markaad nafsadaada gaboodfalkeeda aad aragtid rabbi baad u laabanaysaa abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidenbi waatay ka mid tahay istikfaarta rabbiyow dembiga aan galaan qilanaya ee ii dhaf oo inaan qalad iyo taqsiir ku sugana waan oga iga cafi weeye marka saddexdaa arrimood baa lagu arsuqaa qofkii alla ou khayr la doono addoommadiisa ka mida waa saddex arrimood oo sida ay xaqiiqadu tahay qofkii alla siiyo adduun iyo aakhiro oo guulaysanayo ahadkii diintaa la garansiiyo oo dhaqankeeda lagu arsuqo oo adduunkaa ku zaahida oo cuyuubta naftiisa arkee towbada u degdega waa guulaysanaya shaki kuma jiro muslimiintow rabbigiin ka cabsada ee arrimahaas ku dadaala saad alle agtiisa wanaag uga gaartaan ninka la yidhaha saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi raximahullah mataacu lquruur waxaa la yidhaah kadada mataacadeeda ilaa adduunyada lagu sheegaa mataacu lquruur marka kadada mataacdeeda waxaa la yidhaah woy adduunyada maa yulhiika can dalabi alaakhira waxa kaa mashquuliya aakhirada dalabkeeda adduunka wixii kaa mashquuliya inaad aakhiro dalbato oo aad camalka aakhirada kaa xigsada ayaa mataacu lquruur la yidhaah waa kadada mataacadeedii waad ku kadsoontay way ku siratay waa mataac qaliil ah qofka mataacdaas qaliilkaa ku kadsoomana uma ma'waahum jahannama ma'wigiisa iyo meesha u ahaanayaa waa jahannaba jahannabana gogol la seexdo iyo meel la taga ayadaa ugu baas leh ee muslimiinta rabbigiin ka cabsada wa rabbigiin ka cabsada oo adduunka kan yaan lagu kadsoomin oo yaan aakhira dalabkeeda laga kadsoomin wuxuu yidhi waama maa lam yulhika can dalab alaakhira waxaan aakhira dalabkeeda ka mashhuulin falaysa bimataacu lguruur ma ahan kadada mataacadeeda ma ahan laakiin waa mataacun balaagun ilaa maa huwa khayrun minhu waa mataac lagu gaarayo wax ka khayr badan sidaa w xaqiiqadu nooca way adduunka intaas loo kala qaado adduunyada wixii ilaahay diintiisa kaa mashquuliya oo aakhirada ku halmaansiiya waa kadada mataacdeeda waana midda lagu cadaabka tegayaa lagu yidhi waxaan aakhira dalabkeeda iyo cibaadada alle kaa mashquulin mataaculquruur ma ahan ee waa mataac iyo raaxaya oo lagu gaarayo wax ka khayr badan oo janno ah waayo qofku haddousan wax cunin ousan cabaar nasan ousan wax abin ma cibaadaysan karo marka wixii daacada alle loogu xogaabayo diinta wax loogu qabanaya mataacu quruur maaha ee waa mataac lagu gaarayo wax ayada ka khayr badan sidaas ayuu yidhi raximah allah haadaa xaqiiqa adduunyadu sidaa weeye oo rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiid ayuu ku caddeeyey qofka muslimka ah oo mu'minka ah oo ilaahay iimaan iyo cilmi isugu daray oo xoolo loogu daray oo cilmiga rabbi uga baqanayo xoolaha dariiq xalaala ku kasbaya kuna bixinaya darajo la gaaro midka ugu sarreeya wey wy darajo la gaaro kan ugu sarreeya weeye ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam marka mataaculquruur marka adduunyada lagu sheegayo waa markaad ku kadsoontid birbirkeeda iyo dhaldhalaalkeeda oo ayada dooratid oo daar ka dhigatid adduunka yaa daar ka dhigta qofaan aakhiro daar ku lahayn yaa jamciyo isu ururiya qofaan caqli lahayn yaa ku dadaala qofaan rabbigii ku kalsoonayn waxay dadku jamciyeen waxaysan cunayn waxay dhiseen wax aysan degayn waxay hididiishadeen wax aysan gaari doonin oon cimrigoodu gaaraynin bay hididiishadeen sidaa darteed hawe ayadoo lagu jiro oo laleeyahay soo qabo soo qabaa nafta lagaa soo qabanaya haye xagga adoo filla ka dhisaya oo guri ka jeexaya oo xagga ka qaba xagga ka qaba xagga ka dhis aad is odhanayso ayaa lagu leeyahay xayaatada waad weysay soo joog oo kaale qabri u dhaqaaq wax kaa raacaya adduunkaad ku xoogiy xarka beelaysa ma jiraan sidaa darteed qof walbow waxa aan kaa harayn waa camal saalix camal saalix ha samayso waayo rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam yatbacu lmayita talaat waxaa maydka raaca saddex fa yarjicu isnaani waxaa ka soo laabta labo yeeyihin maalka iyo ahalka wayabqaa camaluhu buu yidhi camalkiisaa la jooga oo ku hara camal khayr leh oo waafaqsan kitaabka alle iyo sunnada nabiga oo alla darti loo sameeyey haddii uu la yimid khayr buu gaaraya liibaan buu gaarayaa halkaas ayaa firdowso albaaba looga ballaqayaa waa raaxaysanaya camalka ou la yimid hadduu ahay camal khayr aan hayn oo shar ah oo xunna halkaas ayaa ciriiri iyo balaayo iyo musiibo oo dhan isugu imaanayaan ilaa uu halaag u yeerto ou hoogayo iyo ba-ayo yidhaahdo ou balaayo ku dhawaaqo in alla inta qabrigiisa aga joogta jinniga iyo insiga maahan inta kale baroortiisa way maqlayaan buu nabigu yidhi insiga iyo jinnigu hadday maqlaanna naftaa ka dhacaysa weye haddaanan ka baqanayn dadka inaad duugi weydaanna ilaah baan baryi lahay in laydin maqashiiyo waxa qabriga ka yeelayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qabriga waxaa ka yeelaya in laydin maqashiyaan rabbi weydiisan lahay weye haddaanan ka baqanayn inaad isduugi weydaan sow dhibaato ma ahan sow mashaakil weyn ma ahan war muslimiintaw rabbigiin ka cabsada war xaaladdaas ayadaa xaalad sahlan ma ahan waryaan diintaan la layicin war yaan islaamka lagu tumanin war yaan xagga laga tegin yaan xaaraan lala imaanin yaan la fududaysanin xumaatada ee alla diintiisa ha lagu dhaqmo alla diintiisa ha lagu dhaqmo war yaan daarta daar laga dhiganin adduunyada ah war adduunyadu daar ma ahan war waa meel la yimid oo laga dhoofayo war dadkii iimaanka lahaa adduunka way fureen fidnadiisay ka cabsadeen waxayna u arkeen adduunku inuu yadaar aan lagu sugnaanayn sidaa darteed ayay camal wanaagsan oo saalixa isku duudeen oo aakhiro alla ku anfaco waa isku duudeen si alla ugu gargaaro subxaana wa tacaala dad khayr isku duudoo rabbi ka cabsada aan noqonno fudayl ibnu ciyaad ninka la yidhaha waxau ihi raximahullah man khaafa allah axadkii allah ka cabsada subxaana wa tacaala dallahu lkhawfu calaa kulli lkhayr axadkii allah ka cabsada cabsida uu alla ka cabsaday waxay tustaabou yidhi shay kasta oo khayra rabbigii qofkii ka cabsada cabsidaa ou la yimid ee ou baqay ou cadaabka alle ka baqanaya iyo carada alle ayaa shay walboo khayra tusaysa wax walboo khayra arrintaas ayuu ku arki karaya makhluuqoo dhanna isagay ka baqanayaan makhluuqu waa kaa cabsan markaad rabbigaa ka cabsatid makhluuqu way kaa baqanayaan kuguma soo degdegi karayaan waad aragtay nimanka mujrimiinta ah oo duwalka jabaabirka ah dadka muslimiinta oo diinta alla fidinaya ama baranaya aad bay uga baqanayaan inaysan hub lahayn oy masaakiin yihiin oy dad yaryar yihiin oysan waxba qaban karin way u jeedaan haddana rucbi iyo argagax baa qalbiga uga jira waxay niyadda iska leeyihiin talow ama jagada idinka qaadan bal inantaa xijaaban oo reerkeeda ka soo toostay oon weligeed tegin meel hub lagu baranayo xaggay dawlad ugu tegaysaa bal wiilkaan secondariga dhiganaya xaggow dawlad ugu tegayaa waxay leeyihiin dawladda la afgamino xaggaa laga socdaa kidaa kidaa maxay la argagaxayaan waxa ay la argagaxayaan nusuustaa lagu dhaqmayo bay ka baqanayaan markaasaa rucbigii ou nabigu sheega qalbiga uga dhacay waayo rasuulku waatuu xadiid saxiixa ku yidhi nusirtu birucbi masiirata shahrin waxaa la iigu gargaaray gaalada qalbigeeda rucbi argagax iyo cabsi in lagu rido hal bil meel loo socdo marka ii jirto sidii weeye caalamkoo dhan waxuu ka baqanayaa dadka muslimiinta ah oo islaamiyiinta maanta xarakaad ka wada markaas adduunka dhaleeya war ikhwaan muslimiin hala iska qabtay war xagga ha laga dhaco war shabaab islaamiyiina yimid war iskuulladii bay qaateen war wasaaradii bay qaateen war halla xilxilo rucbi baa ilaahay qalbiga uga ridi markaas isleeyihinka hortaga oo jeelalka geeya oo xilxira xarigga iyo dhibkuna islaamka waa uga raaya ee ugama daro ee araabishii waxbaysan kala ogeyn xaqiiqada noocaa wey marka qofkii rabbigii ka cabsadoo diinta alla dabaqa mujrimiintuna way ka baqanayaan waxaan dadka loo xirayo lala kala argagaxayaana saa wey ilaa waa loo jeedaa hub ay wax ku afgembiyaan dadku inaysan haysanin qolo ay weerar ku soo qaadeen inaan la arkin masaajid inay tageen oy dad wax u sheegaan amay xaafad wax ka waaniyaan maayo wax kale inaysan qaban waa la ogyahay waana la arkayaa laakiin dhibku meeshuu ka socda ma garatay waa sidaa waxayna maalin ku hadleen niman jawaasiis ah mar la yidhi dumarka astura maxaad u xiraysaan maradaa xijaabkaa markayna soo hormarto qalbigaana dilaacoo waan ka nacnaabay dheheen rabbi naxarinta idiin kordhi caradiinana ku dhinta dheh marada ayay dawladba u maleeyeen saa waye macnaa meesha yaal ina ina hebarta inanta waa ogyihiin inanka kan in adeerkiinuu yaho waa garanayaa laakiin hadalka ay sheegeen baa runa maradaas marka aragna qaraacmaynaa bay ku leeyihin ma u adkaysa karno ma ma xamili karno waxau doonayay in gafuurka xeyr khaansiir ay soo marsato ee maje-ay iyadoo le ay soo hormarto ee ay xabadka ku salaaxdo ayuu doonayey markuu tii waayey waxa kan hadda ma xamili karo baraka beelaha halka fadhiya arrintu sidaa weeye caradiina ku dhinta ayaan odhanaynaa rabbi ayaana weydiisanaynaa islaamka inuu gargaar siiyo axadka muslimkaa u ogaaw axadkii hadalkiisu bato dhacdhiciisa iyo qaladkiisaa bata qofka qaladkiisu bato dunuubtiisa ayaa badata axadka dunuubtiisu badatana naarta allaa ku owleysan ee iska ilaali qofka muslimkaah axadka muslimkaw arrimaha iska ilaali axadka dunuubtiisu badata naarta allaa ku owleysan waxay muslimiintu yidhaahdeen qofka caalim lama oran karayo cilmiga leh ilaa saddex arrimood laga helo ilaa uusan xaqirin dadka ka hooseeya kuwa asaga ka cilmigi ka cilmiga badanna uusan xadin cilmigiisana uusan lacag ku qaadan caalimka caalim lama oran karayo ma noqon karayo inay caalimku caalim ilaa uusan xaqirin dadka ka hooseeya dadka asaga ka sarreeya oo ka oqoonta badanna uusan xadin cilmiga ou dadka barayana uusan samaniya lacag ku qaadan saddexdaa arrimood marka laga helaa caalimku caalim noqon karaa waxau dadka asaga ka cilmiga yar ma xaqirayo kuwa ka cilmiga badan ma xaasidayo cilmigiisa xoola ku qaadan maayo darti ayuu u fidinayaa caalim markaas ayaa qofka la oran karaa qof wanaagsanna kolkaas uu yahay marka muslimiintu waa inay dadka saasa noqdaan cilmigooda waa inay alla darti u fidiyaan xaqa waa inay bayaaniyaan xamaatado idilna waa in laga tagaa muslimiintow dadaala oo rabbigiinka cabsada marka dembi idinka dhaco towbada u degdega adinkoo ciqaabka alla ka cabsanaya dhaafidda allana rijaynaya axadkii alla ka cabsada subxaanahu wa tacaala albaab xikmo ah ayaa loo furaa cilmiga ayaa loo barakeeyaa khayraad fara badan ayuuna gaadhaa sidii rabbi u yidhi wattaquu llaha wayucallimukum allah allah ka cabsada allah baa idin baraya waxaana garanayni rabbi ha laga cabsadoo xaqa ha lagu dadaalo oo samaanta ha lagu socdo rabbi ha naga dhigo dad khayrka ku socda waanadana allah ha nagu anfaco rabbina muslimiintaba meel ay joogaan gargaar degdega ha siiyo وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات اللهم اشدد وطأتك على الشيوعية والسليبية والسهيونية وكل من حارب الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أقم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها اللهم انصر المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان